asgari ka tirsan ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee taraafikada ayaa lagu toogtay isgoyska taleeha muqdisho xilli halkaasi uu ka hayo howl shaqo toogashada waxaa geysta mid ka mid askarta dowladda gaar ahaana askari la sheegan oo ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda qaranka goobtu waxay ahayd mid mashquul badan waxaana halkaasi ka jiray saxmad xilliga dilkuu dhacayey ciidamada nabadgelyada ku sugnaa goobta waxaa maruu dhex maray ciidanka nabad sugidda waddada marayey taasoo la xiriirta isticmaalka waddada oo xilligaas ciidanka nabadgelyadu ay kala hagayeen gaadiid fara badan dad goobjoogayaal ayaa u sheegay v o a in askari ka soo deegaari ciidanka nabad sugiddu lahaayeen uu toogasho u geystay askarii geeriyooday oo lagu magacaabi jiray hilowle sida ii sheegeen ila ka tirsan kuwa amniga gaar ahaan ciidanka taraafikada ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u xaqiijay v o a in ciidamada ammaankaay gacanta ku soo dhigeen gacankudhiglaha dilka geysta oo hadda ku xoran yahay saldhigga degmada hodan ee muqdisho tani waxay ka mid tahay dilalka bareerku askarta dowladdu ay ka geystaan magaalada muqdisho iyagoo mararka qaarna kula kaca dadka shacabka halka marar qaarna ciidamada dhexdooda istoogtaan